abwaan sooraan ismaaciil isugu leh ayaa ahaa hal abuur abwaan iyo jilaa weyn oo aad caan uga ah dhulka soomaalida islamarkaana bulshada soomaalidu ay aad u xiisaysa ama u jeceshahay marxuumka ayaa soo gudbin jiray hal abuurna ku ahaa xirfad gaarana ilaahay u siiyey iyo hibo inuu curiyo soo gudbiyo islamarkaana jilo allaha u naxariistee taariikhda abwaan marxuum sooraan ismaaciil isugulle ayaan wax ka weydiiyey saaxiibkii jilaa abwaan ciise cabdi ismaaciil oo loo yaqaano jawaan waxaana ugu horrayn uu ka warramayaa allaha u naxariistee shakhsiyaddii marxuum sooraan wallahi walaalkayow sooraan ismaaciil sugulle abwaan dheergarad nin wanaagsan saaxiib alcibaadaha dadka masaakiinta iyo dadka danyartaa u naxariista wallahi walaal wuxuu ahaa nin gebigiisuba dadka u nugul oo qalbi furan oo mar walba faraxsan oo mar walba jecel wax waliba inay hagaagaan dadka muranka iyo xamaasadda iyo xaasidnimada iyo xarkaxarkaynta iyo waxaa necebna u ahaa iyo xasaradda waa tahay wuxuu ahaa nin xaruuriyahoo mar kasta markuu wax u garan waayo arka war naga mari naga mari meeshan balaaya ka taagan ay naga mari naga mari nin dadka jecel inuu wacyigeliyo wixii xumaan wado ku dhahdo weer isteji adeer waxba kaama maqle waa iska heli doontaa ee samir buu ahaa nin had iyo jeer si fudud waxyaabaha qaar curintiisa ilaahay hiba u siiyey baa dad badan u dareemayan taa ka warran wuxuu ahaa ninka qura ee maanta dadka soomaalida ee nool ugu farshaxansan waayo hal minid buu wejigiisa wuxuu ka dhigayaa wax hibo wuxuu lahaa inuu laba minid oo isku xiga haddaba waa laba ilbiriqs uu marna wejigiisa farxad ka muujiyo marna qosolka farxad ka muujiyo iyo qosol marna uu mushkulad iyo naxdin iyo cadho ka muujiyo qof kaloo soomaaliyeedoo sidaas samayn karaa ma jiro xagga faamili ahaan muxuu carruur ka tegey wuxuu ka tegey walaalkayo iminkii laba xaas buu qabay saddex carruura ayuu ka tegayoo isagu dhalay laba inan iyo inan iyo qof ay sii dhaleen oo afartaa qof buu ifka kaga tegay marxuum allah u naxariista daadiisa maxaad ku qiyaasi lahayd sooraanen jawaanow daadiisa wuxuu dhashay nineteen fifty ayd saddex iyo lixdan sano jira halkuu ku dhashay wuxuu ku dhashay magaalada burco meel bariga kaga beegan oo magaalada la yidhaahdo kirib miyiga u dhow buu ku dhashay allaha u naxariisto walaal adigana samiriin baa ku leeyahay dhammaanba waxaan uga tacsiyadaynayaa ummadda soomaaliyeed abwaanka weyn ee abwaanka qaranka ee waayo aragga ee soo jireenka ee indheergaradka in dhammaantood geerida naxdintale ku timi ay samiriyey baan ilaahay ka siiyey isagana janni firdowsa uu ka waraabiyo dhammaantoodna ay u soo duceeyaan ilaahay u naxariisto aamiin aamiin allaha u naxariisto inagana samir yeman allaha inaga siiyo aad baad u mahadsan tahay jawaan walaal aad baad mahadsan allaha u naxariistee sooraan ismaaciil isugu leh ayaa ifka kaga tegey laba xaas iyo saddex carruura khadar maxamed cakulle v o a hargeysa